bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad kaga jirtaan iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan waa mar kale iyo madasha lixdanka oo dhaax baa lagu falanqeeyo siyaasadda soomaalida waxaa sidoo kale lagu qaadaa waraysiyo wararkana waa lagu kala qaataa waxaa maanta marti inoogu ah madasha lixdanka siyaasi ex musharax aqoon-yahan cabdimaalik askar oo dad badan oo soomaaliyeed ay yaqaaniin cabdimaalik askar waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo degan waddanka maraykanka waa mid ka mid ah musharaxiintii sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii madaxtinimada soomaaliya in badan waxaa laga dhex arkay oo soomaalida telefishinada ku xidhan ee ay ka daalacdeen siyaasad heer gobola oo gobolka minnesota uu degan yahay cabdimaalik isagaa sharaxi doona insha allahu tacaala khibraddiisa iyo aqoontiisa iyo siyaasaddiisaba haddii aan la yidhaahdo laakiin marka hore aan ku soo dhoweeyo cabdimaalik askar kusoo dhowow madasha lixdanka aad baad umaadsan tahay walaalkiis madasha lixdanka aad igu soo dhaweysay intaa ka bacdi halkan waxaa ku jira cabdimaaligow boqolaal soomaaliya oo kaga jira caalamka daafihiisa oo maalin walba usoo doonta warar iyo wixii soomaaliya ugu dambeeyey siyaasadda soomaalida kumanaan kalena way sii dhegaystaan waraysyada la qaado sidan oo kale kabacdi marka lagu daawaco warsaydiyada soomaalida badiba siyaasiyiinta halkan lagu soo xidho aanu waraysyada kaga qaadnaa waa siyaasiyiin ambishin siyaasadeed kale geyiga soomaalida ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul gobole ha noqoto iyo weliba kuwa siyaasadda dabadda iyo dalalka ay ku nool yihiin iyaguna damaca siyaasadeed kale dhaaxba halkan ayay ka cirbixiyaan marka u horraysa musharaxnimadooda iyo hamiga siyaasadeed ay leeyihiin salaan ka bacdi iyo soo dhoweyn cabdi maalik si kooban backgroundkaaga aqooneed iyo ka siyaasadeedba adoo soo koobaya balu guud mar soomaalida intaan ku aqoon aad baad umaadsan tahay dhammaan waan salaamayaa runtii dadka martida ku ah madasha dhegaysanaya iyo kuwa dhegaysan doonaba waxaan ku dhashay soomaaliya muqdisho kabacdina waxaan usoo baxnay maraykanka halkaasoo runtii aan ka bilaabay college level kabacdina aan ilaa iyo hadda b h d gii aan ku gaaray saad og tahay waxaan kaloo oo halkan aan kasoo shaqeey hereer kala duwan hadday noqon lahayd maamule school hadday noqon lahayd madax jaamacadeed hadday noqon lahayd ufurid soomaalida degan gobolka minnesota idaacaddii ugu horreysay telefishina iska daawadaan sidoo kale soomaaliya oo ka qayb qaadanay waxaan furnay jaamacaddii nugal university oo dabcaddii ugu horreysay ay ka baxeen two thousand four ardaydii ilaa ay haddana la dhigto haddana ay madax ka yihiin minnesota nala deganaa oo ay maamulaan sidoo kale waxaan ka qayb qaatay jaamacadihii puntland oo qayb kamid aan kusoo xirnay gobolka minnesota anagoo weliba professor halkan aan ka kaxiyey markaan jaamacadaha director ka ahaa minnesota oo kusoo wareejiyey nugaal iyo sool dhammaantood oo higher educationka oo si fiican uga qayb qaadanay waxaan kaloo sameeyey documentaries maadaama telefishinka aan ku xidhnaa soomaaliya dhowr mar baan ka sameeyey sool sanaag iyo cayn dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka healthiga sidoo kale xamar two thousand sevenkii waxaa dadkii ugu horreysay taga ee ka sameeyay documentary roogta muqdisho allahu naxariis cabdullahi yuusuf markii uu tegay marka soomaaliyana kama maqnayn maraykanka kama maqnayn two thousand twelvekii madaxweyne isku sharaxay soomaaliya ma aysan suuratoogo ma aysan suuragelin runtii taas oo ay runtii aan gabaad uga gaabsanay kabacdi markaan aragnay corruption badan minnesota waxaana qofkii ugu horreeyay soomaaliya ee xisbi uu kalsooni siiyo u tartamaya baarlamaanka minnesota kabacdina waxay noqotay inaan ka shaqeeyo baarlamaanka gobolka minnesota oo haddaba aan ka shaqeeya anigoo uga shaqeeya runtii qaybta maamulka iyo maareynta kabacdi waxa jimcihii aan go-aansaday kadib markii aan arkay baahida loo qabo hamuun etraaf maamul goboleed in gobolada sool iyo sanaag iyo cayn maamulka hadda jiran uu ku feelgaroobay in aan isku sharaxo waayo waxaa jira caalamka marka aad doonaysad in aad wax bedesho waa in aad markaa la timaadaa leadership ama hoggaan aad la timaadaa maamulka markaa jira ama meesha ka jirana waa in markaa haddii ay doorasho furmato aad tidhaahda doorasho ayaan markaa ka qayb gelaya si aan wax bedelo fursada intaan la gaarin ka hor ayuu markuu qofku ku dhawaaqaa sida caalamkan ka baranay dabcan maalinta uu ku dhawaaqo ayuu howlgalkeedana bilaabaa maaha marka la doorto inuu wax qaban doono waa maalinta uu ku dhawaaqo ayay ka bilaabanaysaa hawsha markaa uu wax ka qabanayo marka intaasaan kusoo koobayaa runtii aragtida marka su-aalaha u furi karta
waad mahadsan tahay cabdimaligow aad baan kaaga mahad celinaynaa informationka aad la qaybsatay walaalaha intii hore ku taqaanay way ka dheragsanaayeen intii aan hore ku aqoonina iminka ahaa maqleen waxaynu guda gelaynaa barnaamijka su-aalihii marka aanu kugu talagalnay maanta inaanu ku weydiino jawaabahana aad la sheer garayso soomaalida ku dhegaysanaysa iyo kuwa haddii aan la yidhaaho ku dhegaysan doona labadaba su-aasha ugu horeysaan ku weydiinaya waxaa weeye cabdi maalig waxaad sheegtay inaad muqdisho ku dhalatay kabacdina aad maraykanka usoo qaxday galow sheegtay inaad xilligii jaamacadaad ka shaqaynaysay dhinaca waxbarashada awoodda saartay khaasatan gobolada sool iyo sanaag iyo nugaal iyo caynka markii dambena documentaries-ka aad ka samaysay deegaamada iminkana aad musharax rabta inaad ka noqoto deegaanka adoo muqdisho ku dhashay intii dambena maraykanka ka qaatay maxaa keenay waxqabadkaagu inuu deegaanadaa foksi saaro keliya sool iyo sanaag iyo inta la halmaasho
oo aada baad mahadsan tahay saaad og tahay soomaaliya burburkii markii uu yimid waxay noqotay in la qaxo oo runtii loo qaxo deegaanadii markaa ama aad ku abtirsanaysay in loo qaxo marka anigu waxaan ku abtirsadaa deegaanka buuhoodle oo aan kasoo jeedo maadaama markaa buuhoodle kasoo jeedana deegaankaas wuxuu ku fariisanayla sool iyo sanaag iyo cayn marka abtirsiyadada daraaddeed ayaa waxay noqotay qaxi markii la kala baxay in runtii ay noqoto inaan gobolada laftigooda saas documentary uga soo sameeyo oo aan tago oo deegaankii awiyada ay kasoo jeeda maadaama aabahii xataa waxamar ku dhashay deegaankii ay kasoo jeeday inaan markaa booqano oo aan tago marka taa waxay keentay deegaanka keliya inaana wax tarin ee aan taro xataa puntland oo goboladooda dhan iyo educationkeeda galkaayo university garowe qardho ilaa intaasoo dhan aan ka qayb qaato higher education systemkeeda jaamacadda east africa ee ku taalla boosaaso aan ka qayb qaato
waad mahadsan tahay waa su-aal waxaan umacanaya dad badan ay qabi lahaayeen laakiin jawaabka way qancisaysaa tuunsanahay su-aasha kale cabdi maalig waxa weeye waxaad maanta ku dhawaaqday sidii aanu maqlaynay introductionkii hadalkaagana ku jirtay inaad doonayso inaad isu sharaxdo madaxtinimada kal dambe la filayo ee maamulka khaatimeysteed af soomaaliya maxaa kugu dhaliya xilligan adigoo aan ogeyn inaanad hore isugu sharaxayn dhowr jeer oo ay arrinkaasi qabsoomay
aada baad mahadsan tahay saad og tahay waxaa la yeegleelay waxaana kamid ahaa dadkii aasaasay in loo sameeyo figa two thousand eightkii maamul goboladan sool iyo sanaag iyo cayn kabacdi maamulkaas waxaan waagi u bixinay northland state of somalia oo ah maamulka waqooyi maadaama ay waqooyi ka xigaan dhinacaas puntland kabacdi maamulka northland state waxaan u sameynay map oo ku sameynay normandale community college inta deegaanka uu ka kooban yahay baaxadda uu leeg yahay ayaanu ku maabkaa ku saleynay maamulkaas kabacdi ma hirgelin waxaa markaa hirgalay maamul lagu magacaabo s s c oo ku saleysnaa mishinkiisu xoreyn iyo midayn oo lagu aasaasay nairobi kabacdi maamulkaas waxaa kale oo isna barbari socday urur kale oo isagana lagu magacaabo nism oo isagana doonayay in markaas iyay wax ka qabtaan sool iyo sanaag iyo cayn dabacdi labadaa urur ayaa waxaa ku shireen london oo halkaa lagu aasaasay laiskugu yimi shirkii khatumo one shirkii marka labadaa urur way midoobeen meeshaasay ku midoobeen kabacdi labadaa urur oo midoobay ayaa markii iyo khatumo one ayaa waxay noqotay markii dambe laiskugu wada biyo shubtay taleex taleex markii la tegeyna waxaa laga aasaasay madaxweyneyaal saddex madaxweyne iyo kabacdina waxaa la sameeyey guddi board oo g six ah laakiin inta la sameynaya taleex la fadhiyey madaxweyneyaashaas iyo taladaasi shacabku waxba kuma lahayn isimadana waxba kuma aysan lahayn dad markaa iyagu is urursaday ayaa intaa maamulayay waan ka hadalnay waxaan nidhi arrinkaasi ma fiicna maadaama xadaarad aanu aragnay oo caalamka maanta u shaqeey aan aragnay in bulshada soomaaliya laga qaybgeliyo ama dadkii markaa meesha fadhiya ay ka qayb galaan oo bood loo sameeyo ayaa fiican ma aysan dhicin dhaliilo badan baanu soo jeedinay cawaaqibkeedii baanu sheegnay waan ka hadlay telefishinada cawaaqib ka dhici doona iyo waxa markaas loo asaasay waxay noqotay markaa in xamar la yimaado kabacdi xamar markaas maamulkii doorasho lagu galo doorashadii marka ay noqon weydo in ka bacdi dib loo yeegleelo oo markaa lagu tago haddana qaatumo hadda maanta marka maamulka wuxuu marayaa haddii marna xamar la geeyey qolada hadda maamulka haya haddana hargeysa in loo wado oo la geynayo marka waxay noqotay inaan u istaago oo shacabkan maalmaba dhinaan loo wado maadaama aan xaq ugu leeyahay in aan idhaahdo war sidan habkan sii soconaya maaha sida caalamka socotana maaha inaan ka korboodo oo aan afduubo laakiin waxa weeye bal inaan u ogolaado inay fursad siiyaan oo election ay furaan oo dood furaan
waad mahadsan tahay waa su-aal min waa jawaab waafiya weeye dhegeystiya halkaan nagala socotaana weli waa madasha lixda ka oo dhaxwa lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana marti noogu ah aqoon-yahan cabdimaalig askar oo ka mid ah aqoon-yahaniinta soomaaliya oo ku dhawaaqay halkan kaga dhawaaqay madasha lixdanka maanta musharaxnimadiisa doorashada kal dambe la filayo inay ka qabsanto khaatimo cabdimaalig adaan kusoo noqono su-aalihii iminka waxaa hogaamiye maamulka khaatimo professor cali khaliif kaleyd oo ka ah madaxweyne waa nin aqoon-yahana oo heerka ugu sarreya ka gaadhay waa nin siyaasi ah oo hal soo jira oo in badan kusoo dhex jiray oo very experience ah waa nin dhaqamada soomaalida iyo kala duwanaanshahooda iyo meelo kala duwan kasoo shaqeeyey waa nin waxaa la odhan karaa the most experience politician weeyaan in soomaaliya ninkaasaa madaxnimada loo dhiibay muddo imika laga joogo laba sano iyo dheeraad isagana waxay noqotaa inuu u caalaya ilaa imika oo xaalku wax kasoo rayna aanu lahayn waa maxay waxa adiga aad ka bedeli kartaa arrinka ninkaasi u caali waayey oo technique aad adeegsanayso kaga bedelan tahay iyo waxyaabaha kuu muuqdo ama nala sheer garan karta
aad baad maadsan tahay aragtidayda qofku marka uu yidhaahdo waxaan u istaagayaa inaan hogaamiye wah waa in uu aragti soo bandhigo aragtida aan kaga duwanahay waa saddex qodob mid waxa weeye midaynta shacabka shacabka saad og tahay sooliyo sana ageecayn shacab badan oo kala qabiilaha ayaa degan in horta shacabadaa degan ay laiska wada arko la weydiiyo dan ma ugu jirtaa in runtii maamul la yeegleelo ma dan ma ugu jirtaa oo afti laga qaado oo shacabka halkaa deganna loo maro isimada maadaama ay leeyihiin isima soo jireenah oo runtii ay isku ixtiraamayeen taas waa wadada koowaad ee shacabka loo midaynayo anigoo u maraya isimada culimada iyo aqoon-yahanada iyo runtii qurbaha dadka degan talabaad ee aan kaga duwanaa waxa weeye ictiraaf raadin maamul goboleedka hadda jira ictiraaf raadinta waxa weeye waxaa ictiraaf laga raadinayaa maaha in lala shiro xisbiyo aan iyaga laftigooda ictiraafaysan sida hadda maamulkan uu ku mashquulay ictiraaf raadinta waxaa laga raadinaya waa dowladda federaalka wey haddaba nidaamkee loo maraa in ictiraaf la raadiyo kuwa waxa loo maraa waxa weeye maamulada hadda jira oo in loo maro ictiraaf raadinta maamulkan khaatumo so haddaba maamulada hadda jira waxaa noogu sokeeya waa puntland puntland kow in laga bilaabo ictiraaf raadinta la weydiisto shacabkeeda la weydiisto isimadeeda la weydiisto boqorka ayaa degan jooga la weydiisto cuqaashooda la weydiisto siyaasiyiintooda ictiraaf haddii daraskaaga uusan ku ictiraafin arontilisan meel kale ay aadayaan waana midda hadda ay seegaan maamulkan hadda jira kow hana ka bilaabaan labo inay galmud ugu tagaan saddex in loo aana u tago south shabelle oo madaxweynaheeda aanu isla joognay gobolka minnesota jubbaland shantaa maamul in aan soo maro oo aan ka gado qadiyadda khaatumo iyo inaan u baahannahay iyo baahida hadda jirta inay maamul goboleed noqdaan kabacdi markaa memorandum of understandingka shantaa maamul ujeedada ma aha inay la yeeli karaan idiidi karaan ama yeeli karaan waa idiidi karaan waa ku noqon karaan kabacdina markaa madaxweynaha aan u tago madaxweynaha marka aan ka gado qadiyadda kabacdina midda saddexaad baarlamaanka soomaaliyana marka ay ansixiyaan habka horta maamulka ictiraaf raadinta aan u maraya waa habkaas qodobka saddexaada kale waxa weye waa suuqgeynta shidaalka wey haddii uusan shidaal meesha dhaqaalaha aysan lahayn maamulka markaa jira way ku adkaanaysaa xataa ictiraaf raadinta maamulka waa inaad marka aad gadaysa xataa waxaa ku jira inuu khayraadka uu leeyahay aada la shargarinaysid maamulada kale taasaad marka uga gadaysaa in iyaga laftigooda ay ku ictiraafaan inay wax ku yeelan doonaan khayraadka gobolka kasoo baxaya marka khayraad buu leeyahay gobolkan shidaal buu leeyahy ilaahay kuma nataystay in shidaalkaas aan u magacaabi doono hay-ad hay-addaasna ay u suuqgeyn doonto haddii allaha wadalo ogolaad una samayn doonta strategic ku habboon sidii shidaalkaas ay usii marilay dowladda federaalka caalamkana uga gadilay
waad mahadsan tahay cabdimaalik mar labaad iyo mar saddexaad ba si wacan baa noo fahanay farsamooyinka aad adeegsanaysa aad doonaysid inaad arrinta kusoo dabaasho siyaasiyiintu haddaba markay issharaxayaan ama tegooyin caynkan oo kale ama heer federaal ha noqoto soomaalidu dhaaxba amba heer maamul goboleedba ha noqotaaye meel bay ku tiirsan yihiin oo siyaasadooda ay kasoo duushaa ay ka timaada qaar wadamada dariskaabaa la yidhahdaa qaar maamul goboleedyada caynkan yaad alliance la tahay alkeebaad kasoo duulaysaa adigu tusaale ahaan qaar waxay alliance la yihiin puntland oo kale oo deris maamulka deegaanka alla ah hadda ka hor magaxooda dhisteen qaar somaliland iyo halkaasay dabada ku hayaan qaar federaalkaa soo baagaraynaya oo xaggaasaa laga soo maamulaya wixii waxay rabtaa dhaqaale iyo ideology iyo taageero siyaasadeed iyo encouragement iyo xaggaad dalka ku haysaa adiga yaad alliance la tahay arrinta kula bilaabay
sideedaba qofka hogaaminta marka uu fikrad keeno fikradda uu keenay ayay ku xidhan tahay sida uu uga gado saaxiibada marka uu samaysanayo saan kuu sheegay taraafaalinta maamul goboleedada aanu marayo dowladda federaalka baarlamaanka aanu marayo hadday noqoto internal ama external dibadda hadday noqoto ilaa waddankeena soomaaliya saad ogtahay amazon baa joogta egad baa joogta saad ogtahay safaaradun waddanku leeyahay oo ay joogaan waxay ku xidhan tahay hadba sida istraatiijiga aan uga gado iyaga ay ku xidhan tahay markaas ayaa marka waxaad kasbanaysaa saaxiiba aada leedahay taasoo ay ku eegayaan laba waxyaalood waxaan aad iyaga aad ka gadayso interest ma ugu jirtaa iyaga iyo qodobka labaad oo ah qofkan iyagu laftigooda wax u keenaya credibility intuu leeyahy hadday noqoto aqoontiisa haddii noqoto sida uu markaas isagu uu fahansiinayo waxaan uu wado iyo inta uu gaarsiin karayo marka waxaan leeyahay runtii inaan diyaarsanahay oo aan ka gadi karayo fikir kansalinka ah ee aan wado sidii hadalkaaga bardood ku jirtay waxaad sheegtay in maamulka iminka ka talaya khaatumo uu kusii shaqayo dhinaca somalilan qaar ka horreeya oo laba ahaana ay ku libdheen dhinaca iyo puntland dadka ku dhegaysanaya maxaad caddayn u haysaa gaar ahaan reer khaatumo oo kuwa doorashada ka doonayside haddii ay ku doortaan inaanad adiguna meel kale aanad macnaha u hayaami doonin oo aanad geli doonin halka aad kuu doorteen adigu haynaysa
aada baad umacsan tahay horta waa in laisweydiiyaa maxaa keenay inay ku libdhaan waa mid meesha taala oo runtii maamulka hadda jooga in la weydiiyo laakiin ani ahaan mishinka ama vishinka ama aragtidayda waa caddahay oo saddexdaa qodob aan sheegay mideynta shacabka itiraaf raadinta iyo suuqgeynta in aan u helo maamul goboleed maamulkan taagan raadintiisa taas ayaa waajib ugu ah oo ayna u raadiyo marka ma aha adiguna beraad tegeysayo waxaad gelaysaa hebelba waa galay adna waad gelaysaa maaha mid meesha taala maaha mid dhacaysana maaha ujeedadeeda waa mideyntaas iyo atraafkaas iyo in meeshana loo helo dhaqaale joogtaa oo waara saddexdaasaan anigu ahay maamulka haddaan usocdo haddaaban geli karaa dee cid iga celin kartay ma jirin waxa aan halkan maraykan anoo jooga aan leeyahay intaasaan u sameynaya oo waxa weye sidii loogu yegleeli lahaa maamul ay dadka helaan oo runtii lagu badbaadiyo abaaraha dhacaya lagu badbaadiyo inay hay-aduhu ay gaari karaan la gaarsiin karayo marka ay dhiba timaado marka taas wey sida looga saari la barwaaqo siyaasiguna sidiisaba wadamada aan halkan wax ku baranay waxa weye waa ninka dadkiisa abaar ka rara ee meel barwaaqa ku rara
waad mahadsan tahay su-aasha kalaan kuweydiinaya cabdimaaligo waxay tahay deegaamada khaatumo iminka aada sharaxaysid ama sool iyo sanaag iyo cayn iminka maamul baa ka jira la doortay iminka laba sano ka hor madaxweynihii iyo hawl bay kolay fureen wadahadallay la fureen somaliland shakooyin baa socda at least waxaad moodaa colaadihii iyo gulufkii iyo wixii bal inay yaraadeen waxaad moodaa sidoo kale qodobo lagu wada gaadhay kala dhaweyd addis ababa oo ka mid ahaa in deegaamadaas oo dispute area iyo xaankaasa lagu mararka qaar lagu sababeeyey in hay-adihii iyo wixii lasoo furay oo ay iminka hay-ado badani ay gaalaabaxayaan deegaamada khaatumo ma la dhacsan tahay siyaasaddan iminka ay wadaan mise waad duran tahay oo waxaad leedahay sidii horey ku wacnayd isolatorka
aada baad maasan tahay sida hadda ay wax ku wadaan laba sidood baan ka dhigno mid ah inay leeyihiin nabadeyn baan wadnaa nabad cid diideysa male adduunka dhanna cid diideysa ma laha nabad laakiin qodobka labaad waxay ku kala duwan yihiin xagla toosiye oo hadda wasiirka somaliland nabad ayuu qaatay ciidamaa la kala qaaday maxaabiis baa la soo daayey laakiin ciidamada la kala qaaday xuduudahoodii baa la kala geeyey laakiin qoladan maamulka hadda jira xuduudihii ayaad moodaa inay tirtireen oo hadda ciidanka iyagoo wata oo baabuurtoodii la wata ayay deegaamadii la yimaadaan marka waxa ay soo kordhiyeen in ciidamada maamulka somaliland ay gudaha usoo galaan goboladii oo haatan ay marayaanba meelihii ugu dambeeyey marka taa waxaan leenahay waa qalad haddii ay heshiis raacayaan ama heshiiska ha raacaan xagla toosiye ee ahaa ciidamada la kala geeyay xadka la kala geeyay ha noqdaan haddii kalena maamulka ha raadiyeen sidii loo xoreyn lahaa ee deegaanadaasoo dhan uu maamul xora u noqon lahaa iyadoo lagu raadinaya nabad sida iyaguba ay sheegeen ay yidhahdeen qalan baan qalin baanu ku doonaynaa inaan ku ku xorin laakiin maaha qalinka ujeedadiisu inaad ciidankiiba gudaha intaad soo geliso aad keento adigoo airbortka inta lagaa soo dejiyey ilaa iyo lagu soo wadayo meeshii ugu dambeysay ee xadka ee lagu soo wadayo ciidamada kale ay kusoo galbinayaan marka arrinka anigu aad baan u dhaliilayaa runtii maamuladan in isdhex galaan maaha xad baa la kala leeyahay border baa la kala leeyahay borderadooda qolo walbaba inay joogto ay ku ixtiraaman tahay laakiin shacabku inay isdhex galaan shacabku ay socdaan waxaan ka qaba maleta
waa hagaag haddii aad dhalisay marka adigu qoladii qalinka ku doonaysay ama si kastaba dee ha u mara ana kolley marka de processku meel buu maraya marka waxaad sheegtay inaad dhaliisan tahay qaabkan ay qalinka xoogu doonayaan adigu ma waxaad doonaysaa degaamadan maqan ama la leeyahay maamulo kale aad joogay ciidamaha kusoo xadgudba adimka leedahay inaad qori ku doontaa doonaysaa miya
adigu si kaleba hadalka udhig haddaad rabto maaha qalin ba waxa ku doonayaa ciidamana waan soo gelinaya haddii qalin uu ku doonayo maxaa u diiday markaa inu isagu inuu dhinaca kaleba uu u aado maxaa u diidaya laakiin ma aha qalin baan wax ku doonayaa maamulkii kalaan kusoo fidinayaa maamulka taas way ujeedada maamulka hadda jira waxa ay wadaan inay maamul maamul kusoo fidiyaan ayay doonayaan si deegaanka oo dhan uu maamulka uga qayb noqdo waana hadafkooda ugu horeeya weye iyo mishinkii ay ku socdaan waana la wada arkaya maamulkaasi anigu ma qabo in uu noo soo dhaafo xadka aanu leenahay si clear aan ugu sheegaya xad iyo border baan leeyahay deegaanaa la kala leeyahay deegaankooda inay joogaan ayaan anigu mar walba ku talinaya
wa hagaag dhegeystayaal waxaa maanta marti inoogu ah madasha lixdanka oo dhaxba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida aqoon-yahan siyaasi cabdimaalik askar oo kamid a aqoon-yahanada soomaalida maantana kaga dhawaaqay madasha lixdanka musharaxnimadiisa maamulka khaatumae state of somalia cabdi maalik siyaasiyiinta deegaanka ama siyaasadda deegaanka aba aan idhaahda khaatumo ama sool iyo sanaag iyo cayn hadba sidii qofka u yaqaano waxa ay dhexda ugu jirtaa laba maamul oo la yidhahdo puntland iyo somaliland in muddo ana way isku haysteen oo iminka labaatankii sana lasoo dhaafayba disputekaasi wuu ka jiray markii dambena khaatumaa ka dhex toostay oo iyaguna madax saddexaad koleyba noqday macnaha saameyn badan bay ku leeyihiin labadaa maamul deegaanka ma jiraa maamul aad gacansaar la leedahay aad doonaysid xaggiisa inaad isu barbariso si kale aada uga hortagto
ma jiro ilaa iyo hadda waayo maamul maamulka le hadda hoos joogaa waxay macno sameynaysa ma laha waxaa intaasoo qarasha iyo intaasoo waxa loo gelayo maamulka hadduu gacansaar maraba laleeyahy maamulka kale su kusoo fidiyo sida hadda qoladan maamulkan hadda ay joogto oo ay ugu soo fidisay uun keliya una u fududayso maamul kale inuu maam meesha qaato anigu gacansaar lama lehi maadaama labada maamul aan darisnahay maamulka puntland sidaan horeba u sheegay waa maamul dowladda federaalka naga wada dhexayso ka qof qarin kara ma laha waana maamul ka haysta ictiraaf mandate ka haysta maamulka dowladda federaalka saan kuu sheegayn anigu waxaan marayaa shanta maamul ee ka jira soomaaliya inaan ka raadiyo ictiraaf maamulka igu sokeeya ee puntland baana ka bilaabaya ictiraafkaas waa yeeli karaan waana ay diidi karaan maamulka ku xiga ee galmudug waa hirshabeelle south iyo iyo jubbaland marka maamuladaas ayaan ka raadinaya anigu oo aanu isla nahay hal wadan oo soomaaliya ah aanu isla nahay dad walaalo aanu nahay shacabkoodaan ka raadinayaa kuwa hadda dhegeysanayaan ictiraaf ka raadinayaa siyaasiyiintaan ka raadinayaa aqoon-yahanadaan ka raadinayaa waa ujeedada ugu weyn waxa weye dadkan inay maamul helaan meel kasta oo ictiraafkooda ay ka heli karaan waana runtii aan ka raadiyo
wa hagaag marka siyaasiyan waanu ku fahanay cabdi maalik laakiin practically marka loo soo noqdo deegaamadan iminka aad musharaxa u tahay sool iyo sanaag iyo cayn ama khaatumo badiba ama almost waxaa gacanta ku haya ama jooga ciidamada somaliland ay horkacayaan dadkii deegaanku wax dhibaato oo iminka ka dhex taaganina ma jirto markaad tidhahdo deegaamadaasaan musharax u ahay hawshii deegaamadanna waxaan ka raadinayaa inta puntland usokaysiyo wixii ka sarreeya taasi miyaanay u muuqanaynin maal sare loo aroorinayo
adduunka xoog waa lagu qabsadaa dad saaad arkaysid soomaaliya uguma horeyn khaatumo iyo deegaankeedana uguma horeynin in xoog lagu qabsado dad baa dad soo duula oo qabsada maamulka somaliland waa soo duulay duulaankii ugu dambeeyey buuhood ay ku sameeyeen madaxweyneha hadda jooga ee selanyo oo ku xasuuqay dad taaladii waata hadda buuhoodle laga dhisay marka ujeedadeedu ma aha haddii meeshii lasoo duulay oo la qabsaday in iyagu ay leeyihiin ma aha ujeedadeedu ma aha waxaanu leenahay saddexdaa gobol oo saddex gobol oo jira soomaaliyana sideed iyo tobankii gobol ee kamid ahaaba laba gobol oo kamid yahay iyo gobolka buuhood oo gadaal laga aasaasay waxaanu leenahay jiritaankoodaas caalamka iyo meel baan usheegaynaa in ay tahay independence xoreynta in laga horeeyo goboladaas dadka laga horeeyo waxay utaalaa dowladda federaalka madaxweyne farmaajo ayay utaalaa baarlamaanka soomaaliyeed ee federaalka ayay utaalaa aya soomaali ayaanu kala midnahay horeynta la horeynayo deegaankaas maaha keliya ina anagu aan degannahay laakiin dhulka waxaa iskale deegaanka iskale soomaaliya ayaa iskale kuna magacaaban maabkeeda qararadeedana uu ku yaalaa taas ayaanu marka anaguna ay tahay inaanu ictiraaf ku helno deegaanadaas aanu soomaalida ee federaalka ee hoos tegaya marka haddii iyagu ay xoog ku qabsadaan macnaheedu maaha in iyagu ay leeyihiin maamulka hadda jooga ictiraafkana ma aha inay hor istaagaan dhulka waaba la haystaaye maxaad ictiraaf laga raadinaya maaha lix iyo labaatan sana bay iyagoo ictiraaf raadinaya maamulka ingiriiska aan lanahay oo ay dhahayeen waxaan doonaynaa in soomaaliya ka goono marka annaguna ilaa toban sana inugu qaadato maamulkan inuu ictiraaf la saddexdan deegaan waanu ku qasbanaa
waa hagaag cabdimaalik si kale markaan u dhigno oo isla su-aashii weeyaan marka la eego soomaalida ama siyaasadaba sideedaba waa qori isu dhiibo qofba meel buu soo gaarsiiya haddii iminka deegaamadan lagu doorto wadahadallaa jira dhinaca waqooyiga ka bilaaban oo bal at least in wadankii hay-adihii loo furo in dadkii la nabdeeyo in ciidamada bal markay macquul noqoto la kala qaado yacni gulufkii colaaleed iyo geeridii dee dhalinyaradii iyo wixii waa la joojiyey wadahadal baa socdo waxbaa bilaaban dhinacyadan kale ad u hanqaltaagaysa iminkana waxba ma bilowna haddii aad ku guulaysato yaanay ku sahlanaanayn meesha wadahadalku ka bilaaban yahay oo hawshu meel dhexe ay maraysa inaad kasii anba qaado intii tu cusub oo kale aad bilaabi lahay
adigoo aada u mahadsan wadahadalladan haddii ay xalaal yihiin ilaa xalaal dharaar baa la qootaa waxaad ku dhex arki lahayd isimada waddanka jooga ayaad ka dhex arki lahayd oo hadallada horboodaya waxaad ka dhex arki lahayd qoladii ugu dambeysay g eleven ayaad arki lahayd iyagoo ka dhex boodaya waxaa hadda wadahadalada kusoo ururay waa maamulka hadda jira oo weliba uu hal qof horkacayo markaad maseerkii ummaddas oo dhan ma hal qof iyo heshiis iyo waddan dhan oo lala gelayo ama deegaan dhan oo lala gelayo marka wadahadalaasi inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin waxaa ku cadaynaysa waxaa weeye dadka hadda wada iyo simadii iyo maamuladii intaan kuusoo tiriyay oo dhan kuma jiraan marka wadahadalahaas umalayn maayo wadahadal meel gaara inay yihiin
marka laga yimaado cabdimaalik musharaxnimadaada khaatimo iyo maamulka khaatimo iyo dhaliilahan hogaanka imid haya aada u hays dadka qaar siyaasadaada ku lugle ama ku dhow dhowey waxay sheegaan marka laisbarbar dhigo labadan maamule ama dee influenceka kule deegaamadaas ama saameynta badan kuleh ee puntland iyo somaliland cabdimaalig wuxuu u badan yahay dhinaca puntland marka loo kambergarayo somaliland ma jirta arrintaas
qofku haddii uu doonayo hal geedku xaqatimo weyse qofku hadduu doonayo inuusan waxba qaban maanta o dhan waa ku meereysanaya labada maamul danta waxaan ka hadlaynaa dadka dadka saddexdan gobol degan iyo khaatimaan ka hadlaynaa iyo ictiraaf raadinteedaan ka hadlaynaa waxbarasho in loo sameeyaan ka hadlaynaa in dadkaa shidaalka loo soo saaro oo soomaaliya oo dhan ay ka faa'iido waan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa dadka abaarahaas iyo maan ka hadlaynaa maaha in lagu mashquuliyo dadka maalin walba madaxa looga xado laba maamul baa dhinacyada laba maamul danahooda ay qabsadaan horumar bay gaareen waxba ugama xumin kumana xaasidna ma nihin horumarka ay gaaraana waxaanu leenahay sii wateen yaysan joojin baanu leenahay waayo haddaba waa kuwii abaaraha usoo gurmaday maamulka somaliland waa soo gurmaday maamulka puntland waa soo gurmaday abaarihii goboladaas oo dhan way ka qayb qaateen waxaanu leenahay marka horumarkoodaas iyaguna ha sii wataan waa dad walaalaheena annaguna waxaan leenahay horumarkeena aan ku mashquulno laakiin mar walbaaba ayaan dadka lagu wareerin laba maamul baa dhinacyada jira marka anugu ma aaminsana dadka lagu mashquuliya waxaas waxaan aaminsanahay dadka isagoo culeeska saaraya ama focuska saaraya meesha saddexdaa gobol sida horumarin u gaari lahaa
si wanaagsan baan u fahnay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaana maanta marti inoogu aqoon-yahan cabdimaalik askar oo kamid a siyaasiyiinta soomaaliya kagana dhawaaqay madashan lixdanka maanta inuu u sharaxan yahay doorashooyinka la filayo inay ka qabsoomaan deegaamada khaatumo kal dambe haddii ilaahay idmo cabdi maalik markaan intaa ku dhaafno maamulada hareeraha iyo khaatumo dawladda federaalka ee dhowr jeer carabka ku dhufatay waanu ka wada tirsannahay iyaday arrinta xoreynta u taallaa caynkan mararkii khaatimo la sameeyey oo ugu horreysay labiiyo toban labadii kun iyo labiiyo tobankii dawladdii waa loo tegay xilligaa sheekh shariif baa ka ahaa madaxweyne wax weyne kama qabsoomin xamar oo weliba laysku geeyay awoodahan iminka aad tirinaysa o dhan oo inta ka xoog weyn oo isku duubni badanina ay ka muuqato cid soomaaliyeed aanay ka muuqan muddadii burburka ahayd xamar laysugu geeyey wax kasoo naasa caddaaday oo midho la guranaya ma aynan arag waxa weeye markii dambe oo la doortay xukuumaddan imika uu hogaaminayo professor cali khaliif galed iyaguna arda aanay soo fadhiisan oo koonfurta ku yaalla ma jiro xamar ha ahaato cadaado ha ahaato kismaayo ha ahaato xataa puntland mararka qaar shirar bay la galeen sida qardhoo kale way tageen burtiin lecaynkan waa maxay adigu waxaad ka keenaysaa ile markii ugu dambeeyey walow dawladdan iminka ay cusub tahay xasan sheekh maxamed wuxuu yidhi heer waqooyigu ha soo wada hadleen ama af maamul ha kusoo wada hadleen ama ku isimiyo caynka ha kusoo wada hadleen iyagu af mida ha noola yimaadeen federaalkiina waxaa ugu dambaysa shabeelle iyo meesha la yidhahdo hiiraan angalkee baad ka gelinaysaa marka adigu baashan inay soo awdantay ba halkaa nooga muuqanaysa
aada baad umahadsan tahay runtii saad ogtahay madaxweynaha shariif baad kasoo bilowday aan kuula soo bilaabo shariif waa uu ka qayb qaatay dhisidii khaatumo wasiiradiisii cabdikariin ayaa joogay oo usoo diray oo madasha joogay khaatumo oo taleex tegey uu kasoo qayb qaatay markii ay noqotay inuu election galana saad ogtahay maamulka qaato xildhibaanadii marka iyagoo ay jeebka ku haysteen qolada maamulka hadda joogta baarab ayay kala mareen waa ku ballan fureen ku ballan fureen see hadda nin aad marka aad ku ballan furtay aad marka uu kuu sinaya maamul goboleed haddaad ogtahay madaxweyneha kale shaaxa xasan ee ku xigay idaacadaha wixii loo marinayey iyo wixii ku dhacaya maamulka hadda jira ay ku sameeyeen waad ogeed maamul qof madaxweynehaagii ah oo federaalkii oo dhan haysta meeshaad respect iyo heshmad iyo inaad weydiisato sida maamulka loogu sameyn lahaa haddii aad dagaal ku qaado dee caqligaba ma keenayo inuu runtii iyaga laftooda markaa ku caawiyaan oo maamul ay ku sameeyaan madaxweynaha hadda jira ee farmaajo isagoo shan beri haysan ayay maamulkan ay dhaleecayeen oo cambaareeyeen iyagoo jooga jabuuti xataa umaysan tegin lama aysan fadhiisan lama telefon xataa umaysan dirin hambalyo ah meesha uu ka sugayay in hambalyo loo diro sideebuu marka ugu sameynaya marka maamul goboleed sideebuu ugu sameynaya ugu saxeexaya haddii aad maalinta ugu horeysa aad dagaal ku qaad markaanu istraatijiga way ka duwan tahay siyaasaddan isticmaalaya siyaasad furan ayaa la yidhaahdaa qof walba open arms buu u yahay waa soo dhaweyneynaa madaxweyneha hadda jira waanu ictiraafsannahay waanu u hambalyeennay waanu taageernay wan waanu u tegaynaa waanu weydiisanaynaa hadduu maantana diida berri toland haddana aanu ku noqonaynaa kadambe ay yimaada ayaanu weydiisanaynaa marka taasaan uga duwanay anugu maamulka hadda jira
waad mahadsan tahay si wanaagsan baana ku fahanay cabdi maalig waxaynuna kusii shaqaynaa barnaamijka gebagabadiisa su-aasha kale aan doonaya inaan kuweydiyo waxa weye xiliyadii khaatimo ayaa loosnaydo xilligan ay su-aasha mar horena waan kuweydiyan umalanay tusidan weg labada kun iyo labaiyo tobankii talax la isugu tegay oo dad badan halkaa ay u hanqaltaagayeen oo siyaasiyiin xilliga ka dambeysa labadii kun iyo afar iyo tobankii oo uu kusoo baxay professor cali khaliif galeyd xiliyadaas oo dhan marna kamaad soo dhex muuqan ama adoo musharaxa ama xil kamaad soo qabanin horena waxaad u sheegtay inaad xamar kasoo ku dhalatay oo halkaa dabeedna aad maraykanka timi oo caynkaas sidee aad isu fahmaysaa siyaasadda deegaanka maadaama aanad xilal kasoo qabanin markii horena aanad kusoo korin oo aad koonfurta kusoo kortay ka cabdimaalig ahaan
oo adiga aada umahadsan waan kuyaa xasuusiyo inaan ka sameeyey jaamacad haddaba keliya jaamacadda keliya haddaba ku taala ee runtii ay ka qalin jabeen ardayadoo jaamacadda east africaba ay branch ka furatay deegaamada hadda nugaali university khaatumana markaa ma joogin saad og tahay s c na ma joogin maamulka anagu aan sameynay oo weliba aan kaa ilaaway aqoon-yahan ku jira hadda madashan cali darwiish oo nin qaaliya oo ahaa dadkii ugu horreeyey ee maamulkaas la-aantiisa aysan suurtoobeen runtii igala qayb qaatay northland state of somalia ma aysan jirin markaas aanu jaamacadaha aan ka sameynayey markaan documentariyada aan ka sameynayey ee ilaa iyo aan tegayey meesha ugu fog sanaag aan tegayey orboogees ilaa iyo aan tegayey xadka meesha ku taala aan tegay xadhadhanka aan documentary ka sameynayey anigoo volunteer ugu sameynayay deegaanka marka deegaanka kama marnayn markii hore markii uu maamulka joogayna dee shacab baan ahaa maamulka iyaga maamulka xilka loo dhiibay iyaga la doortay professor cali khaliif waa ku mahadsan yahay inuu baarlamaankii soo diraandiriyey oo baarlamaanka uu sameeyey golo wasiira u samaystay oo uu magacaabay aad buu runtii ugu mahadsan yahay wax badan buu qabtay ma inkareera taas runtii professorka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna dadaalka u keenay laakiin wuxuu ka dhimanaa iyo wixii o dhan baan doonayna dhamaysta marka deegaanka kama maqnayn anigu intaasi mada waa la shirayay khatumo one waan joogay london waan joogay khatum talaxtii lagu shirayay ma aana tegin waayo sida wax lagu wada ayaa marka aan u sheegay oo aan dhaliilaya anigu
waad mahadsan tahay cabdimaalik si wanaagsan baan ufahanay gebagabadii barnaamijka ayaan saad rabo sheegnay aan kusii dhownahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaana weli waa madasha lixdanka oo dhexba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya waxaa maantana martina uga aqoon-yahan cabdimaalig askar oo kamid ah aqoon-yahanada soomaalida ee ku nool gobolka minnesota maraykanka maantana kaga dhawaaqay madasha lixdanka inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada la doonayo inuu ka qabsoomo kala dambe khaatimaysted of soomaaliya haddii lahayd cabdi maalik su-aashii ugu dambeysay waxa weeyaan dadka soomaalida ahi qaabkay u nool yihiin qabaa'il iyo regions iyo qaabab noocaasaa jiray ay u nool yihiin waana qaababka siyaasadda fundamentally halka ay kasoo istaaranto ay timaado adiga musharaxnimadadan aan maanta ku dhawaaqday ma xisbi baa furanaysaa kasii horeyn doona magac leh ma isimada iyo qolyahan carabka ah ku bad badan baad xidhiir laa leedahay halkasaad ballanqaad ka haysataa ma g tankan aad lahayd siyaasadda iminka qaabka loo wada way dhaliilsan yihiin ayaad gaashaan buus tihiin oo dhinacaasaad ka imanaysaa keebay ka imanaysaa musharaxnimadaada
oo aad baad umaqsan tahay laba firshanba way isbarbar socdaan laba qaybood mid waxaa isbarbar socda ah sidii maamulkan looga fadhiyo inay ku dhawaaqaan doorashada waktiga ay qabanayaan iyo meeshay ku qabanayaan taa waa mid loo fadhiyo talabaada kale waxa weeye isimada iyo g elevenka iyo iyaguna waxay wadaan abaabul dadka ay ku midaynayaan oo laiskugu imaanayo oo markaa maalin la ahlaaminayo sidii markaa loogu soo dabaali lahaa in maamul daba dabada loo taago haddii marka ay noqoto in maamulkan uu ku dhawaaqo maalinta doorashada qabanayaan dan waxay noqonaysaa barlamaanka hadda jira maadaama weli uusan jirin one man vote sidaan filayno in marka baarlamaanka hadda jira ee marka ay qabanayaan qofkii marka electionka ku guuleysta marka ay siinayaan votka bay noqonaysaa marka technicalitygaas oo dhan waa wax hadda socda oo runtii laga shaqeynayo rabadaanta kabacdi waa loo balansan yahay deegaamada in la tago marka waa wax hadda socda abaabulkaas oo dhan maamulka hadda jira hadday doonaan waxay dhihi karaan waa ku darsanayna bay dhihi karaan iyagoo baarlamaanka waa ka dhamaysan karaa taa anaga musharaxiin haddana waa ka hor imaanayna mana ogolin waktigooda markuu dhamaado ayuu ku egyahay inay doorasho qabtaan baana ufadhinaa
ugu dambeyntii su-aashii ugu dambeysay cabdi maalik adigoo aad iyo aada umahadsan dadyo badan oo kumanaan gaaraya ayaa ku dhegeysan doona oo soomaali ah gaar ahaan reer khaatumo iminkana boqolaal baa ku dhegeysanaya waa maxay fariinta aad doonaysaa soomaalida iyo gaar ahaan reer khaatumo aad ka doonaysa codba inaad gudbisaa maanta
fariinta aan gudbinaya waxa weeye reer khaatumo aan ku bilaabo meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay iimaansada maamulkiina iimaansada deegaankiina iimaansada waxaana lagu wareerinayo labada maamulna lagu wareerinayo yaana lagu khalkhalgelinin soomaali oo dhan waa dad walaala ah soomaali oo dhan uguma xumidin hadday horumaraan siday u horumareen baan doonayna inaan u horumarino marka waxaan leeyahay haddii allah wada la ogolaado doorashadan soo socota ka horba sidaan horeba u sheegay musharaxu waa inuu hawshiisa hadda uu bilaabaa ictiraafka hadda aan bilaabaya raadinteeda inay gala qayb qaataan dadka khaatimo meel kasta ay joogaan hadday noqoto inay dhaqaala ay gu taageeraan hadday noqoto taageera inay gu taageeraan ayaan taa ka filayaa oo maamulkan hadda jooga laftigiisa uu ka faa'idi karo ictiraafka marka aan keeno haddaan idin xasuusiyo maraykankana aan joogan wax ku bartay runtii aan ku barbaaray ninkii madowga ahaa ee obama ka horreeyey jerry jackson waxa uu tegey isagoo election ku jira iran wuxuu kasii daayay dad maxaabiis oo madaxweynihii markaa joogay uu kasii dayn waayey ayuu kasii daay marka ma aha musharaxu qof iska yidhaahda musharax baan ahay oo markaa suga ma aha maalintu qofku uu ku dhawaaqayo hawshiisu bilaabataa hore dad khaatimo waxaan ka sugaya taageera dadka kale ee soomaaliyeed waxaan ka sugayaa taageero waxaan weliba aan leeyahay dadka puntland shacabkeeda maadaama dad derisa aan nahay waxaan ku ka bilaabaya sidaan idin sheegayba ictiraafka waa dadka puntland ee deriska aan nahay waxaan ka codsanayaa in runtii inay shacabkaasi ictiraafka ay ku taageeraan culimadooda ugu xiraan cuqaashooda ugu xiraan isimadooda ugu xiraan siyaasiyintooda ugu xiraan kabacdina markaa maamulada kale ee shanta gobol ka jira soomaaliya federaalka ah meel kasta oo soomaaliya joogta ay dhegeysanayso in aanu nahay dad ictiraaf raadinaya maamul goboleed inaanu dad soomaaliya u dhintay dadkii ugu horreeya diyaarada ingiriiska ku garaacay aanu ahayn ilaa iyo hadda u taagan inuusan waddanka soomaaliya kala go-in dad u taagan baan nahay waxaan ka codsanayna in ictiraafka nagu taageeraan haddii ay maamulka hadda jira uu gaf ka dhacay oo dad badan ay runta iskhilaafeen waxaan leenahay ka cafiya ayaanu leenahay hadda dad waxaa runtii musharaxa oo isbedel doona ayaa maamulka hadda diyaar u ah marka waxaan leenahay isbedel doonkaa nagala qayb gala nagu soo dhaweeya wixii horena cafis ka noqda haddana waxaan leenahay nagu taageera isbedelka aan doonayno waxaanu doonayna waxa weye soomaliya aan barwaaqo kusoo dabaalno shidaalka aan usoo saarno dadkuna gacmaha isqabsadaan dhammaantiin
aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdimalig askar oo ah aqoon-yahan soomaaliyada ku nool gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ahna musharaxii ugu horreeyey ee isu taaga maamulka khaatumo state of soomaaliya doorashada la hilaadinayo kal dambe inay ka qabsanto haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdi maalik boqol kiiba boqol baanu kaaga mahad celinaynaa booqashadaadna soo booqatay iyo su-aalahan aad maanta naga qaaday sida wanaagsan aad dhammaan dadka uga qancisay ama aada uga haqabtirtay sharaxnimadaada iyo siyaasadda deegaankaasna waa kaaga mahad celinaynaa boqol kiiba boqol aniga waxaa waraysinka idiin qaadaya farxaan axmed nuur intaan ka mid lamida la kulmi doono insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
isasi ambaryaanure